ina ilahi wainaa raajicuun bismi illahi raxmaan raxiim faada maaragta v o yadana waan islaamayaa cabdi dheere waa naga geeriyooday maaragtay waa nin qaali ayuu nagu ahaa muddana wuu xanuunsanaa maaragtay ilaa lix bilood tiisii maanta ayay soo go'day inkastoo xanuun badan uu qabtay marka cabdi dheere allah u naxariisto waxaan jecelnahay oo dadko dhan aan u sheegayaa in cabdi dheere la duugi doono oo jane iyo iyo stilis meesha la yidhaahdo lagu duugi doono haddana aan masaajidka aan ugu soo tagnay oo maaragtay meydkii maan marxuumkii meeshaas aan keennay waa tahay faarax allah u naxariistay cabdi dheer wuxuu ka tirsanaa xulka qaranka soomaaliya ee basketboolka sidoo kale kooxda jenyo ayaa dabcan ugu ciyaari jiray bal waxaad iga warantaa waayihii ciyaaraha uu ku gubi jiray iyo aqoonta aad u leedahay cabdi dheere iyo qofka uu ahaa cabdi dheere wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsaneed ee soomaaliya soo martay haddii aad maqashay haddii kaleba maaragtay cabdi dheere wuxuu ka tirsanaa kooxdii jenyo la oran jiray oo basketboolka wuxuuna ahaa shantii jenyo dadkii la oran jiray oo maaragtay koobabka faraha badan la qaaday horyaalada faraha badan la qaaday oo dadka soomaalida ah ay ka sheekeeyaan waana kooxda ugu badnayd oo intii koob la qaaday ilaa sideed koob horyaala qaaday cabdidheere waa dadkii lagu maaragtay jenyo u ciyaari jiray shantii jenyo markaa kusoo qaada isaga cabdidheere siciid qorsheel axmed xaaji nuur oo hadda jooga laascanood ku nool iyo gees oo aad taqaaniin laacibkii ugu weynaa iyo maxamuud waa shantii nin oo inkastoo ciyaartooy kalena ay jireen qaad hore iyo rag fara badan ay jenyo u cayaareen laakiin shantii nin oo soomaaliya waktiyadaas ilaa seventy one ilaa seventy seven ilaa seventy eight markii ay waddan ka tagaayeen intaas ayay nimankaas ahaayeen niman hid ah oo maaragtay ciyaaraha ku xoog badan oo waddankana aada loogu yaqaanay marka cabdidheere centerka ayuuba cayaari jiray ama qadka dhexe sida loo yaqaano ninka ugu dheeraa buu ahaa kooxda cabdidheere wixii ka dambeeyey sacuudi uu aaday kooxdii way kala tageen kabacdiina uu ka tegey kooxdii oo sacuudi uu aaday waa soo noqday markii dambena ciyaartooy fara badan ayuu leyliyey oo wuxuu ahaa maxalinkii ilaa uu wadanka ka qarxayay ilaa eighty ninekii macalin buu ahaa waa tahay farax farax waxaad ii sheegtay laftaadu inuu macalin ku ahaa ee allah u naxariistay cabdidheere maxay tahay waxyaabaha aad ku xasuusato xilligii uu macalinku ah cabdidheere waxaan ku xasuustaa inkastuu anigu macallin ii ahaa cabdidheere wuxuu ahaa nin dabacsan nin furfuran nin qalbi furan nin dadka oo dhan saaxiib la ah nin habbi ah ninaan cuqdad qabin ma garatay wuxuu ahaa macallin wax ku fahamsiin kara waana ka garan kartaa afar koobna isaga qaaday afar koob oo horyaalan ahna intuu macallinka ahaa ayuu qaaday marka cabdidheere waa ka fahmi kartaa inuu ahaa nin haliyey soomaali ah oo soomaaliya u isbaxay oo aad iyo aad u dabeecad wanaagsanaa dadkooda ay yaqaaneen aad iyo aadna uga naxeen dhimasha waa taa ugu dambeyntii halkan ayuu ku noolaa in muddaah sidaan ognahay wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo u macallin u ahaa halkan dalkan kanada gaar ahaan magaalada toronto waxa uu soo tababaray dhalinyaro oo da-dooda aada u yartahay iyo dhalinyaro oo waaweyn oo magaaladan ku nool bal ka waran kaalintiisii ku aadanayd dhinaca bulshada soomaalida ee halkan cabdidheere markii lasoo qaxay soomaaliya laga soo qaxay cabdidheere dadkii kanada yimid ayuu ka mid ahaa sida annaga banaa uga mid ahayn cabdidheere isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ciyaal tababaro community center lawrence highs ku yaala ayuu ka mid noqday dadka haliyeyga ka ah oo dhalinyarada soomaaliyeed isku keena isku duwa meesha uu deganaa ayaa hoy noo ahayd community centerkaas oo qof kastoo ajanabiga uu ku beelo soomaali fara badanna ay ku beelaan isaga magaciisa uu ku soo saaray ilaa iyo haddana uu ka shaqeynayo iskuulla waa ka shaqeynaya maxallin ka ah community centerkana galabtii ayuu soo geli jiray ilaa galabtii four o'clock ilaa habeenkii ten ayuu joogi jiray intaasna wuxuu hayey dad soomaaliyeed iyo dad ajanabiya isku dhex jira cabdidheere wuxuu ahaa haliyey magaalada torano cawada kanada aad looga naxay dhimashadiisa meel walbana laga naxay marka cabdi nin la quuri karo ama la heli karo midna ma aha waxaan jeclahay intaan ku daro cabdullaahi majoor kimbanda sidaa u taqaaniin oo ciyaartay weyn ahaa naftigiisa iyo cabdiqaadir dhamme labadaas nin waxaan jeclahay inaan dadweynaha ciyaartooyda aan u sheego inay ahaayeen raggii intaas har iyo habeen ag fadhiyey marka laga reebo familkiisa